inkastoo taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom uu sheegayo in cabdirasaaq xuseen tahliil uu ka tirsanaa al-shabaab ayna ciidanka maraykanka iyo kuwo soomaaliya oo howlgal wadajira ay toddobaadkan horraantiisa ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ku soo qabteen ayaa dhinaca kale xildhibaan maxamed xuseen tahliil oo ka tirsan xildhibaanada galmudug walaalna laah ninka la eedeynayo waxa uu sheegayaa in walaalkiisa uusan ka tirsanayn al-shabaab waxa uu tilmaamay maxamed in hadda ka hor cabdirasaaq ay ciidamada puntland xireen dabadeedna la soo daayay kadib markii lagu waayey sida uu yidhi wax dembi ah walaalkay horta shabaab ma ahan sida anuu ka warqabo wax shabaaba aan ku ogahay ma jiro bakaari iyo buu ku lahaa magaalada kaalkaaliya dhexdeeda caan oo la yaqaano buu ku lahaa shabaab ma ahayn kow hadda ka hor waxaa dhacday ciidamo puntlandaa qabtay maxkamad puntland baa la geeyey waa la xukumay raafaan baa la qaatay maxkamadii puntland ayadoo weliba dad asliga maraykani joogaa warqad waxaa loo soo qoray ah inuusan shabaab lug ku lahayn saasaa lagu soo daayey warqadiina waa haynaa hadda warqadii baan hadda facebook kuu soo gelin karaa warqadii baan ku siin karaa maxkamadda puntland qortay inuusan cabdirsaaq xuseen taaliil shabaabna ahayn dembilana ahayn waxaas qabiilka iska dhaaf laguma sii dayn laba sano iyo intaasaa la hayay maleeshiyaanku waa jidha inay qabteen laakiin laguma soo dayin waxaa lagu soo daayo dembi lagu waayey kow waxaan hadda ka og tahay oo kale oo idaacadaha ka baxay oo asagu ka hadlay markuu yimid oo la soo daayey idaacaduhu inuusan shabaab shuqul ku lahayn shaqada shabaabna uusan ku qanacsanayn asaguna shabaab ahayn iska beri yeelay annagu horta saasaan ku ogeyn idaacadaha dhan baana haddana waa ku siin karaa kalsoonida noocaas uu ku hadlay annaga walaalka annaga shabaab gacan siin mayno shagaa xariif lama lihin kuma qanacsanin qof dembilaas isku aadin mayno laakiin waxaa noo cad oo annagu walaalkay wax dembiye iyo dadka reergelmigoo laha iyaba kuma ogin laakiin dhibaatay jidhaa waxay tahay maraykanku puntland ayuu war ka dhegeysaa xildhibaan maxamed xuseen tahliil waxa uu sheegay inaanay hayn warbixinada sheegaya in walaalkiisa uu shabaab ka tirsanaa balse uu xaqiijin karayo inuu ahaa nin ganacsadaha oo ku dhaqnaa magaalada gaalkacyo waxa uu maamulka puntland ku eedeeyey marin habaabinta ay ciidamada maraykanku marin habaabinayaan isagoo tusaale u soo qaatay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada gaalkacyo muddo hore markaasoo halkaasi la sheegay in lagu bartilmaameysaday xubno shabaab ka tirsanaa hase yeeshee mar dambe ay soo baxday in dadka la bartilmaameysaday aanu shabaab ahayn warbixinadana ay bixiyeen saraakiil ka tirsan puntland waxaan isleeyahay horta maraykanka waa la qalday sidii awal ciidamada gelmudug loogu qalday duqeyntooda ayaa loogu qalday waxaan waxaan ku baaqayaa maraykan waha hubsado annagana waxana tuso eheladii baan nahay maamulkii xildhibaan shacabkii dadkii masal hayaan nahay odayaashii dhaqanka iyo hadda banaanbaxaya waxay ka wadaan buuq baa laga wadaa kaalkacyo waxaan leenahay cabdirasaaq xuseen taaliil iyo wixii lamid ah haddii dembil waa reer gelmuduga maxkamad dadka udhexaysa hala keeno hana la qanciyo hal la yidhaha dembigaan bay leedahay waa ku qancayna raalli baana ku noqonayna laakiin dhinaca kale korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyihii sirdoonka puntland ayaa waxa uu leeyahay in ay jirto cadeymo badan oo muujinaya in cabdirasaaq uu shabaab ka tirsanaa waxaana dhinac kale uu ka digay in warka dacaayado kale loo sameeyo si markaasi loo qariyo buu yidhi dadka dembiilayaasha ah laakiin ahaanshaha ninkaani mid muran ka taagan yahay ma aha inuu ka mid yahay ururka isagaaba qirsan horaa ugu qirtay waa la wada og yahay hay-adaha amniga soomaaliya iyo hay-adaha amniga heer buntland iyo qolyaha bartnerka kaa la shaqeeya intaba waa ogyihiin dhibaatooyinka fara badan buuna ka geystay meelo kala duwan oo soomaaliya ka tirsan ay ugu horeyso gaalkacayo marka waxaan dhihi karaa walaalo hadda arrinta inla in la raadiyo ninkaani ma yahay mise ma aha inaysan meesha ku jirin arrinta hadda xildhibaanadu ay ka hadleenna waxaan leeyahay war soomaaliyay masaska gudihiina ku jira ayna dhameeyey nin walba oo xuni ninba walaal leeyahay qaraabuu leeyahay waxba kuu tarmayso qaraabanimada iyo waxa uu kuleeyahay iisan kuu muuqan ha kuu muuqato dhibta uu soomaalida u geysanayo korneel cabdiyare waxa uu intaasi ku daray in cabdirasaaq hadda ka hor lasoo qabtay isaga iyo qaar kale oo ka tirsan al-shabaab hase yeeshee madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu sii daayey mar aan la weydiiyey sababta loo sii daayey maadaama raggaasi shabaabnimo lagu soo eedeeyey ayuu korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ku warceliyey siideynka lasii daayay cabdirasaaq keligii ma usan ahayn xubno tira badan ururka al-shabaab ka mid ahaa looda og yahay oo isagayba ka muhiimsan ahaa ayaa oodan laga qaaday lixdaneeyo qof ku dhow sababtu maxay ahayd arrintaa ka qaaditaanka iyo ururka al-shabaabka dad ka tirsan baa cabdirasaaq xilligii lasii deynayay ay puntland sii day waxaan rabaa inaan inaan kuu sheego cabdirasaaq keligiis inaan lagu sii dayn dad meel kale ku xiraa ee lagu bedeshay sida madax furasho sida wararkii jiraan saa ma ahayn xubno badan oo ururka ka tirsanaa waa wixii raadawada maamulka puntland ayaa xukuumadda puntland ooda ka qaatay kaasuu qayb ka ahaa marka maxaa maxaa loo sii daayay baa laisweydiin karaa maadaama shabaab ay yihiin sida la sheegayo wallahi n waxaa rabaa in la weydiiyo su-aashaa waxaa ka jawaabaya mas-uuliyiinta maamulka puntland ee heer sare iyo heer amni iyagaa la rabaa inay ka jawaabaan dabcan iyagaa la weydiinayo waxay kusii daayaan laakiin intaan ognahay ku xaqiijin karo isaga iyo khidno badan oo la mid ahi lala qabtay iyo kuwo ka horreeyey kuwo ka dambeeyaba waa la sii daayey jarida washington post oo soo xiganaysa afhayeenka africom genever derkes ayaa waxa ay sheegtay in cabdirasaaq uu maraykanka ku noolaa sanadihii labada kun lixdii ilaa laba kun iyo sagaalka waxaana uu haystay sharciga deganaanshiyaha maraykanka iyadoo ku eedeysay in al-shabaab uu u fududeyn jiray qaraxyada xildhibaan maxamed xuseen tahliil ayaa sheegay inay jirta in walaalkiisa uu dalal dhowra hore ugu soo noolaaday hase yeeshee ay been tahay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab cabdirasaaq maraykan waa tegey cabdirasaaq waddan badan buu maray oo arro badan buu shaqo ka aaday u shaqo tegey oo ay ka mid tahay dhal badan buu masar jaamacad buu wuxuu ka dhigan jiray meesha la yidhahdo ii sheeg masar meelo badan buu maray oo oo oo oo maaragtay ii sheeg jiray aniga meesha hadda rasmi ahaan uu deganaa oo inta meelo uu tegay ma ma sheegi karo laakiin maraykanka inuu tagay waa waa waa jidhaa inkastoo howlgalkaasi ay si wadajira u sameeyeen ciidamo soomaaliya iyo kuwo kale oo maraykan ah ayaa dhinaca kale duqamgalada galkacyo ee maamulka galmudug xirsi yuusuf barre waxa uu v o a u sheegay inuusan hayn warar sheegaya in galmudug ay qayb ka ahayd howlgalkaasi lagu soo qabtay cabdirasaaq iyo rag kale oo lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin ma jiro wax la xiriira howlgaladaas oona dhex maray oo aan ka wada hadalnay ama aan isla ogeyn ama aan isku diidnay ama aan isu waafaqanay midna ma jirto howlgal kollay ciidamada b s iyo maraykanka iyo niso ay wadeen bay ahayd intaasaan warka haynaa inay dad meeshaan deegaankan ka qaqabteenna waa la soconaa maraykanka ayaa ballaariyey howlgallada ay soomaaliya ka samaynayaan oo ay ku beegsanayaan ragga lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin waxaana korneel cabdi xasan xuseen korneel cabdiyare uu qabaa in howlgallada noocan oo kalea ay yarayn karayso khatarta kooxda al-shabaab